wasaaradaha amniga iyo cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulanka bilaha iyo wasaaradaha kaas oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adaha dowladda kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland agaasimayaasha guud iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ujeedka kulanka ayaa ahaa in dib loo eego waxqabadkii wasaaradaha bishii lasoo dhaafay lana falanqeeyo caqabadaha jira islamarkaana la dejiyo qorshayaal lagu hagaajinayo adeegyada dowladda gaar ahaan kuwa la xiriira amniga iyo cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland cabdiqaadir aadan khayruuni oo daahfuray kulanka ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimaddiisa run ahaantii haddaan nahay wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga garsoorka dowladda jubbaland dhammaan laamaha cadda booliiska ciidanka asbuurta dhammaan laamaha amniga iyo cadaaladda dowladda jubbaland sidoo kale hay-adaha waxa way ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka iyo gudoomidda dadka iyo helidda adeeg cadaaladeed dhammaan maanta inaynu kulankeedii billaha ahaa ee amniga iyo cadaaladda oo halkan ka dhacaya maanta aynu kulan fiican run ahaantii ahaa dood fiican aynu ku samaynay yoolkii hadafka ugu muhiimsana kulanka loo qabtana waa in bulshada reer jubbaland ay adeeg cadaaladeed iyo adeeg amni oo hufan run ahaantii ay helaan aynu xoojinno si caloolfiyo la isku waraysto sababta ah hadafkeenu waa in bulshada wax loo qabto qaabkii loo wada shaqayn lahaa la xoojiyo sidee run ahaantii la isu kaashan lahaa qof walba oo laan dowladeed ah halkan fadhida kaalin mugla ayay ku leedahay cadaaladda iyo amniga hay-adaha laftirkooda amniga iyo cadaaladda qaybaheeda kala duwan hay-adaha waxaa way madaxa bannaan hay-adaha n g o-yada uqareemidda ururada bulshada laftirkooda run ahaantii kaalin weyn bay ka ciyaaraan adeeg cadaaladeed iyo amniba in la helo deegaanada jubbaland marka hawshaas in lasii xoojiyo kulamada kale lasii xoojiyo kulankani ma noqon doono kii noogu dambeeyey maanta waxaanu si qoto dhow si qoto dheer uga sii hadalnay dadka tacdiye jinsiga la kulma dadka waxa weeye waxa weye taaka daran inay adeeg cadaaladeed helaan adeega cadaaladeed wacyigelin badan bay naga rabtaa sida laisku waafaqay dad fara badan oon ogeynba broceskii ay mari lahaayeen doorka booliisku muxuu yahay doorka wasaaradda haweenku maxay tahay doorka wasaaradda cadaaladda xafiiskii xeer ilaalinta ururka qareennada garsoorkii ururada bulshada waa hawl ciidanka asluubta waa hawl inoo wada taalla inaynu xoojinaan loo baahan yahay doorkaan meesha ka qaadanay haddaan nahay laamihii dowladda in la diyaariyo si loo kala fahmo cid walba iyo shaqadeeda bulshaduna waxaa la rabaa muwaadinku marka ay ku dhacdo in cadaalad la helo case in la tiriyo wax macnaha ma keenayso haddii ciddii geysatay na aanu cadaaladda la marsiinin kii loo geysan uusan cadaalad helin